ra-iisul-duwaha wasaaradda tamarta biyaha hirshabelle ee gobolka hiiraan caawil maxamed jibriil ayaa deegaanka gasle ee gobolka hiiraan ka dhagax dhigay ceel riiga ah oo laga hirgelinayo deegaankaas iyadoo fulintiisa ay iska kaashanayaan wasaaradda tamarta biyaha dowladda soomaaliya tan hirshabelle iyo hay-adda atra qaar ka mid a dadka ku nool deegaanka ceelka laga hirgelinayo ayaa soo dhoweeyey waxaana qaarkood ay sheegeen in biila-aan ay haysato maanta aan joogno oo ceelka riiga uu taagan yahay waa deegaanka gasle waxaa loo qabay baahi aad u weyn oo aan la qiyaasi karin innaba deegaankani waa deegaan ballaaran dadkiisuna waxay isugu jiraan carramaal iyo candhamaal markaan saas leeyahay waa beeraley iyo xoolodhaqat deegaankii waxaa ku yaal dugsi qur-aan aad u baaxad weyn ardada dhigato tiradoodu ilaa lixdan iyo saddex qofoodaa laygu sheegay inay tahay arday waxaa ku yaal iskuul oo ay carruurtu wax ka bartaan dadku ma haystaan marka biyaha ayaa aad ugu liidanaa dhibaato aadahay ku qabeen waayo meesha biyaha laga keenayo meel aad u fog waay ceelkan marka halkan deegaankan gasle maanta la keenay oo haddee badankeed leeyahay rag fara badan oo qubaro ah oo maskax iyo maal iyo juhdi badan geliyey inay halkan keenaan marka hore alla subxaana wa tacaala mahaddaa iskale mar kalena ayaanu mahad celinaynaa waxaan alla subxaana wa tacaala weyddiisanaynaa addoommankiisii baan nahay qorraxdaasaan hadda taagannahay waa jiilaal dadku waa ooman yihiin qof kastoo islaama oo ina islaana oo maqalkeenna iyo muuqaalkeenna soo gaarayo waxaan ka codsanaynaa inay noogu duceeyaan ceelkaas in ilaahay biyo macaan uu naga siiyo anigu waxaa magacaygu layidhaa cumargaas macaligshiin guddoomiyaha tuuladaan ahay meeshaan waxaa ka jiro guddoomiyaha tuulada gaslaan ahay meeshaan waxaa ka jira baahi aad u badan oo xagga biyaha ah dadka tuuladan deggan wuxuu iskugu jiraa xoololey iyo beeraley ayadoo weliba labadii sannadoo lasoo dhaafay beeraha ay ka ba'een xooluhuna hadda wax u gatama aysan jirin waxaan soo dhowaynaynaa marka intii ka qayb qaadatay oo ceelkan loo keentay waa u mahad celinaynaa waa soo dhowaynaynaa baahi aadaha loo qabay waa idin soo dhowaynaynaa waa mahadsantihiin biyola'aantaasaa jirto hay-addan ilaahay baa noo keenay waa ku mahadsan yihiin aad baan ugu faraxnay in yacni biyo meeshaan anfaxo oo xoolaha iyo barta iyo beerta anfaxo ilaahay ha naga siiyo annagu waxaan nahay tuuladan gasle ku magacaaban waan u baahannahay waan oomannahay biyola'aan way jirtaa baahi aadaan u qabnay waxtar badan uu leeyahay dhowr kilomitir ama xoolodhaqato ah ama beerrey ah intoo biilaana ku hayso marka muhiimad weyn uu leeyahay dadkaas meesha jooga oo ama tulada deggan ama hermiga herguraaga ah wax weynoo muhiima u yahay cismaan nuur maxamed oo ah maamulaha guud biyaha iyo nadaafadda hay-adda atra ee soomaaliya ayaa ka hadlay dhankiisa waxaan ahay maamulaha guud ee biyaha iyo nadaafadda hay-adda atra ee soomaaliya maanta waxaan halkan u nimid haddaan nahay hay-adda atra wasaaradda biyaha iyo madaxda kale ee ka socota gobolka inaan daah furno ceelkan loogu talagalay deegaanka gasleh ee degmada beledweyne gobolka hiiraan ee soomaaliya ceelkan wuxuu qayb ka yahay ceelal badan ee hay-adda hadra ay ka wadda soomaaliya waxaa sarfey lagu sameeyey tuulooyin ay kamid tahay ay ka mid tahay meesha aan joogno hadda gasla bacaadka iyo kuwo kaleto ujeedkuna wuxuu ahaa sidii loo sahmin lahaa meelaha ugu fiican ama laga heli karo biya waxayna si wanaag ay ugu yeelatay deegaanka gasle inay hesho ceelkan oo sarfeygiisana kor horan loo sameeyey ceelkan dhirirkiis waxa weeyaan laba boqol iyo soddon mitir in ceelka biyaha lagu gaari doono waa inuu ognahay xaaladda lagu jiro oo xagga biyaha ah aksesku dhinaca biyaha ma fiicna soomaaliya guud ahaanba hadday noqon lahayd gobolada aan joogno hadda ay hiiraan ee beledweyne ay ka mid tahay oo aan ka wadno mashruuc weyn ee soomaaliya ee ay fangaraynayso ama ay maalgelinayso sida swedish international development agency hay-adda la yihahdo oo deeqbixiye ka ah mashruucan afar sano weeyaan labada kun iyo sagaal iyo tobanku soo bilowday soomaaliya o dhan baa laga fulinayaa hay-adda atra oo kaashanayso wasaaradda biyaha ee federaalka iyo maamul goboleedada kuwa joogaba dhammaantooda xildhibaan geele isaaq oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa dhankiisa ka hadlay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyey arrintan aniga deegaan ahaan waa deegaan doorashadii aan xildhibaanka ka ahay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta maalin iga farxad badan tahay ma jirto inaan imaado dadkii oo ceel loo qadayo oo biyo helayo haddana waxaan kusii gobaabinayaa in hay-adda atra ay kasii shaqeeyaan inta kaleo deegaanka ho-oon ooman wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanna wixii aan awoodnona waan garab istaagaynaa waxaan ka codsanayaa dadka deegaankana in ay ayaguna nabadgelyada iyo haddii biyo la helo qof kasta inay cabi karto inay ka shaqeeyaan ayaguna ijriya xasanaaday u tahay ugu dambeyn waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha hirshabelle ee gobolka hiiraan cawil maxamed jibriil waxaana uu sheegay in deegaano badan oo ku yaala gobolka hiiraan ay u baahan yihiin in laga hirgeliyo ceel biyoodyo maanta waxaan joognaa deegaanka gasle ee duleedka magaalada beledweyne ee ku yaala xagga waqooyi ee waxaan maanta u imaanay in aan ka daahfurno ceel riig ah oo laga hirgelinayo deegaankaas gasle ee waxaana ceelkaas riigaha iska kaashaday wasaaradda ee tamartii biyaha kheyraadka federaalk soomaaliya iyo wasaaradda tamartii biyaha dowlgoboleedka hirshabeelle iyo macnaha hay-adda cadra waxaana fankaas ka taakuleeyey macnaha sweden sidaas daraaddeed anigoo marka maanta fursadan qaaliga aan ka faa'idaysana maadaama labada wasaaradood aan kor kusoo xusay aan wakiil u ahay gobolkan waa maalin ay taariikhda isqorayso waa maalin ay maanta ay macnaha deegaanka macnaha u hirgashay in ay helaan xaaladda biyo la'aanta ee ka jirta awgeed sababtoo deegaanka waxaa ka jirta xaalad bini'aadanimo oo xagga biyaha ah iyadoo macnaha biyaha looga keeni jiray tuulada ceelgaal oo u jirto ilaa iyo dhowr kilomitir marmarka qaarkoodna waxay biyaha u doonan jireen webiga oo marmarka qaarkood oo macnaha oo jilaal oo noqdo oo webiga naftigiisa oo noqdo dhanaan oo noqdo wasaaradda aan korsoo kor kusoo xusay iyo hay'adda adro waxaan u fududaynaya kabel yidhahdo ecosystem weli deegaanada hirshabeelle ee khaasatan gobolka hiiraan waxaa ka jirta baahiyo fara badan waxaa cabasho naga soo gaaraysa hadda degmada la yidhahdo feerfeer waxaa cabasho naga soo gaaraysa degmada la yidhahdo maxamuud gacal waxaa cabasho naga soo gaaraysa ilaa deegaano fara badan oo aan la soo koobi karin